إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii haweenay toddobaatan jir ah iyo cunug yar ayaa ku dhaawacmay duqayn uu maraykanku ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaami ayaa ka tacsiyey geerida amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab beelaha digil iyo mirifle oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkii uu dhowaan maraykanka u geystay maamulihii shirkadda hormuud ee magaalada jiliba hogaamiyaasha suufiyada dhuusamareeb ayaa isku dhiibay dowladda federaalka markii looga itaal roonaaday magaalada dhuusamareeb dadka ku dhaqan tuulada buusaar ayaa deeq daawo ah ka helay wilaayada islaamiga ah ee gado maamulka islaamiga ah ee mudug ayaa dowlo diini ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan magaalada xarar dheereh ee gobolkaasi xubinta ganacsigana waan soo gudbin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shanta bisha rajab sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran haweenay toddobaatan jir ah iyo cunug yar ayaa ku dhaawacmay duqayn uu maraykanku ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise diyaarad kuwa duuliya la'aanta ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa shalay gelinkii dambe gantaal ku dhufatay guri ku yaala deegaanka kuunye barrow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose duqaynta ayaa geysatay khasaaro soo gaaray dadka rayidka ah oo ku sugnaa guriga iyo burbur hanti hooye toddobaatan sano jir ah iyo wiil yar ayeeyo u tahay oo siddeed sano jir ahaa ayaa ku dhaawacmay duqaynta hooye iyo wiilka yar ayaa la geeyey isbitaal halkaasi oo lagula tacaalay xaaladooda caafimaad waxaana ay noogu warbixisay sida ay wax u soo gaareen aniga muumina la yiraa yar aniga toddobaatan jir ahay qofweyna ah wallaahi anigu gurigaan ku jiray waxbaan qorqoranayay kursi dhulkaa weliba sallay dhigtay sariirtaan ku seexan jiray xagga iga xigtay guryaha dhinacaan iga xigo dhinacan maarata hadda bariga camal iga aadan magaalada xaggeeda aa guriga u xigay sidaan u fadhiyan wax u qoraya anuun wax kala maqlin mbay haw wax igu soo dhaheen jugti laygu yirina gurigii jingadu way ka tagtay alwaaxdii unbaa korka iga fuushay alwaaxda midna inta ka yimidna ka yimid xagga xagga iga maray saasay iigu daboolantay aniga marka xoogaa inaan roonahay waan is arkay alwaaxyadii dhexdooda meel yaroo daleeshan baan ka baxay ciidda igu aasantay ciiddii baan indhihii wax kala garan waaya indhihii baan saan iri hadda dhiiga iga socdana waan arkay alxamdulilah waxaan iri hadaad lugahaba qaad qaadi kartoo lugu ayna jabin waan ka dhex baxay ciddii eegaan dhihi tagay bal waxay meeshii reerkii kale gabdho saddexa iyo wiilka yara ogaa gabdhihii oo jiijiifo wiilkiina ee dhulka ku celcelinaysa gabaro oo dhiig ka socdaan u tagay arhoodda haddiiba nafta idinku jirta waa qayr eedda maxaa kugu dhacay gabadha guriga laha markaasaan iri dhibaa igu yaal waxuu iila egyahaba waan socdaa hadda bacdeen yarkuna meel gadaalo kuweysaysanaay markay ku dhacday soo qabatay aniga waan wacay tiri eedda eedda aan iri dhahday aniga ma maqlinba waxaa wixiiba igu kor fariistay ciidii guriga iyo wixii marka guriga iskugu jirteen meel labadiin kulli hal qolma ku jirin asagu meellaaba oo ku weysaysan aniguna qolkan ku jiray gabdhahana laba qoloo kale hoosaan usoo jeeday ku jireen marka aniga kaligaan ku jiray meeshii uun way igu kor duntay rug unbaan ka war helay yowwa wixii hadday ugu guguceen aan ogaaday inay bahashii tahayna waan waa shahaatay ilaahan bariyay alxamdulilah dhahay waan soo baxay waxa soo dhacay marka ka waran dhawaqa maxaad ku qeexi kartaa maxay ahaayeen waxaan wax yar ka baxay ma ahayn laakiin waxaa gurigan saan arka ubega war guriga ma aragteen guriga waxaan dumiyey wax yar ma ahayn dhawaaqu dhawaaq weyn unbaa igu soo dhacay guux wareeganaana ma maqlin cabaaraan guliba meefuri dugsi meeshaanaan ka imiday saan wax wareegana guux lama maqlin jugtuun baan ka war helay wax kale oo hadal oo aan maqlaymale jugtuun baan ka war helay wixiioo gurigii dhammaa igu soo kordumay marka qalbiga waxaan ka yiri tii waaye hoogtadiie waan isaga baxay uun ilaahay baa cagaha uun haddayna lugaha iga jibin waa isaga baxay sidee markaad wax kuu gaareen bidixdaana iiga dhacday me- meel shanshada maaragtay shan- shanshada meeshaana waxaar ku yaaliin wax hadda weynna ma ahan taas waa hadda waxay wax gaareen waa adiga iyo wiilka yar oo qura wiilka yar haa wiilkina yar ka warna halkee wax gaareen wiilka yar meeshaan lugta korkeeda anigiioo haddana meeshaan maarata faruhu markay sidan yihiin meeshaan iyo far gacmeed weysaduu saa isugu haystay weysaduu saa isugu shubaya gacmihii ayaas halkaana fartaanna waxbaa ka gaaray meeshaan maaragtay xididka koraa oo lugta markay saan soo tahay xididkaana waxaa uga yid labadii dhiigoo isku furan baa marka aas ku soconaysa gacantiina wuu laalaadinaya lugta hooyan ayaa ku socotay lugaheeda halka wiilka yarna garbaha ka wadeen dad u soo gurmaday qoyskan hogaamiyaasha suufiyada dhuusamareeb ayaa isku dhiibay dowladda federaalka markii laga itaal roonaaday wararkii ugu dambeeyey dhuusamareeb waxaa la socday waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac kadib dagaallo ilaa habin hore ka socday magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud islamarkaana dhimasho iyo dhaawac sababay waxay u muuqataa in kooxda suufiyada laga taagroonaaday oo dowladda federaalka ah ay la wareegtay saaka aroortii waxaa isdhiibtay madaxdii suufiyada oo kale ah macalin maxamuud iyo maxamed shaakir oo sheegtay madaxweynaha galmudug labada nin iyo xubno la socday waxa ay ku jireen xarunta dhismaha inji halkaas oo iyada qudheeda madaafiic lagu garaacay diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan oo madaafiicdu ay ku jirto ayaa shalay laga maqlayay magaalada dhuusamareeb waxaana xalay soo gaaray dagaalka sidoo kale dagaalo kuwan la mid ah ayaa dhinacyadan shalay ku dhex maray magaalada guraceel oo ay dhuusamareeb deris yihiin waxaana looga adkaaday kooxda suufiyada labada magaalo ugu yaraantii tobaneeyo dhinacyada dagaalamayay ah ayaa ku dhintay iyadoo tiro kalena dhaawacyo ay soo gaareen dowladda federaalka shalay ilaa iyo doraad waxaa dhuusamareeb ay ku daadgureynaysay ciidamo iyo hub fara badan si ay u soo afjarto qolada ay ishayaan siyaasiyiinta dowladda federaalka lidka ku ah waxay sheegayaan in hubka dagaalka dhuusamareeb loo adeegsaday uu ahaa kii loogu talagalay in lagula dagaalamo xarakada shabaab almujaahidiin marka ay soo weerarto dhismayaasha ay ku sugan yihiin xubnaha dowladda federaalka ah ka tirsan kooxda suufiyada waxaa garab sii jiray dowladda itoobiya iyo weliba safaaradaha reer galbeedka laakiin iminka waxay u muuqataa in dhinacyadaasi ay u bateen dhanka dowladda federaalka ah oo iyadu si weyn uga shaqaynaysa danaha shisheeyaha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddo dheer waxa uu ka howlana burburinta maamulkii galmudug si meesha uuga soo baxo mid asiga taabacsan amaba asigu uu maamulayo toddobaadyo ka horna waxaa magaalada dhowsamareeb looga dhawaaqay madaxweyne uu wato farmaajo kaas oo la yidhaahdo axmed cabdi kaariye qoorqoor kooxda suufiyada ayaa ka mid ahaa dhinacyo ka biyi diiday doorashada ninkaasi waxaanay suufiyadu sheegatay in iyadu ay madax ka tahay galmudug maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saddex sano iyo toddobaadyo wuxuu ku fadhiyaa kursiga madaxweynenimada dowladda federaalka ah waxaana sanad kadib la filayaa in doorasho ay dhacdo waxa uu gogol xaarayaa in doorashada uu mar kale ku guulaysto sida aawadeed waxau isku dayayaa in maamul goboleedyada uu ka dhigo kuwo asiga taabacsan si mar kale uu u soo noqdo taas ayaana waxay qayb ka tahay waxyaabaha keenay dagaalka ka dhacay magaalada dhuusamareeb hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaami ayaa ka tacsiyey geerida amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed mu'asasada al andalus ee garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ayaa baahisay bayaan ciwaan looga dhigay tahniyad iyo tacsi ku aadan istishaadka amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta asheykh abu hurayra qaasim arriimi kaasoo dhowaan mujaahidiintu ku dhawaaqeen in lagu dilay duqayn uu maraykanku ka fuliyey yemen innagoo ku qanacsan qadaha allah iyo qadartiisa nafteennuna ku xasiloon tahay ballanqaadkiisa waxaana soo gaaray khabarka istishaadka sheekhii geesiga ahaa iyo amiirkii qiimaha badnaa ee abu hurayra qaasim arriimi kaas oo gaaray wixii uu tamanin jiray isagoo ku dayanaya nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi xadiid saxiix ah waxaan jeclaystay in jidka allah la igu dilo haddana la isoo nooleeyo haddana la idilo haddana la isoo nooleeyo haddana la idilo haddana la isoo nooleeyo haddana la idilo waxaan ugu hambalyaynaynaa shaykheenii aan jeclayn iyo hogaamiyaheenna darajada uu gaaray kadib wakhti dheer oo uu ku bixiyey nafurka iyo la dagaalanka cadowga allah isagoo xambaarsan himo aad u saraysa la yaabna ma lahan in yemanta iimaanka xikmadda iyo gurmadka ay ka soo baxaan rag la mid a raggan qiimaha badan nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu noogu bishaareeyey in dhulkan ay ka soo bixi doonaan gurmadyo isdabajoog ah sidaba uu ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiix ah waxaa ka soo bixi doonaa cadana abyan labiyo toban kun oo ah kuwa uu khayrka badan inta aniga iyo iyaga noo dhexaysa mana joogsan doono gurmadkan inshaa allah ilaa uu allah ka dulaynayo kufriga ummaddanna midkeeda ugu dambeeya kala dagaalamayo masiixudajaal oo ah shar maqan oo la sugayo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam bayaanka oo sii socda ayaa wuxuu intaa ku daray annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee ka jihaada dhulka maqhribul islaam hoggaan iyo ciidanba waxaan tacsi u diraynaa sheekheena iyo amiirkeena doctor ayman addawaahiri allah ha dhowree sidoo kale waxaan u diraynaa tacsi taas la mida walaalaheen jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab hoggaan iyo ciidanba sidoo kale waxaan tacsi u diraynaa dhammaan faracyada qaacidatul jihaad iyo qof kasta oo mujaahid ah oo ku ribaadaya furimaha ummadda isagoo hortaagan xamlada saliibiga ah ee uu hogaaminayo maraykanka oo ah sanamka casrigan iyo astaanta islaweynada iyo sharta ha lagu sabro walaalaha aanu jecelnahayow culayska waddada iyo xanuunka uu leeyahay weynta kuwa qiimaha badan ee aan jecelnahay xilli ay diintu noqotay mid qurbo ku jirta sidiiba ay ku bilaabatay laan jannana waxay u sugnaatay kuwa qurbada ah ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed el andalus waxaa bayaanka sidoo kale tacsi loogu diray guud ahaan ummadda muslimka oo la sheegay inay weysay mid ka mid a wiilasheeda baariyaasha ah iyo hogaamiye ka mid a hogaamiyaasheeda kaas oo ku shahiiday jidka allah si uu u soo celiyo sharafka ummadda ee lumay waxaana bayaanka lagu yidhi haddii aan weynay sheekh qaasim arriimi alleh u naxariistee hana ka aqbalo shahaadadiise wuxuu nooga tegay rag dulmiga ka dhiidhiya diintoodana aan ku bedelanaynin adduunyo waxaana aad noo farxadgeliyey sida walaalaheena ay ugu degdegeen inay samaystaan amiir cusub oo ah libaax ka mida libaaxyada islaamka kaas oo ah sheekh khaalid baatarfi alleha dhowree kuna tilmaaman ballan oofin iyo geesinimo taas oo ka dhigan in walaalaheena jooga yemen ay leeyihiin annagu waxaan nahay ummad uu dagaalku usii kordhinayo awood iyo sugnaan sababtoo ah dhiigga shahiidka waa iftiin jidka noo ifinaya sidoo kalena waa naar gubaysa cadowga hurdadana way ka dheer tahay fuliyada walaalaheenna uu ku socda barakada allah annaguna waan idinla jirnaa mana idin khudlaaminayno inshaa allah inta ay libiqsanayso isheenna ilaa uu allah nagu kulmiyo hareeraha baytulmaqdes ama aan ku kulmayno allah agtiisa ayaa lagu soo khatimay bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee maqhrib alislaam dhowaan ayay ahayd markii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab xaqiijiyeen in diyaarad daroon ah oo ay leedahay maraykanka duqayn la beegsatay sheekh qaasim arriimi hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaana tan iyo markaas soo baxayay bayaanaad tacsi ah oo ay soo saarayaan jamaacaadka jihaadiga iyo hormuudka ummadda beelaha digil iyo mirifle oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkii uu dhowaan maraykanka u geystay maamulihii shirkadda hormuud ee magaalada jilib warkan waxaa noo diyaariyo halkan kasoo jeedinaya waryaheena zakariya cumar odayaashan oo ka tirsan waxgaradka beelaha digil iyo mirifle ayaa magaalada muqdisho ku qabtay shir saxaafadeed ay uga warameen falkii uu maraykanka ku dilay maamulihii shirkadda hormuud ee jilib iyo hadalkii dowladda federaalk ee ahaa in qofka ay dileen uu ahaa sargaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaashan shirka jaraa'id qabtay oo kale ahaa malaaq ilyaas kulbiyow isaaq malaaq aadan cabdi ibraahim iyo malaaq xasan ibraahim ayaa si isku mid ah u cambaareeyey xadgudubka maraykanka kood ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey taariikhda maamulihii la dilay isagoo meesha ka saaray hadalkii ka soo baxay maraykanka iyo dowladda federaalka maxamuud xaaje salaad maxamuud guure ninkaas wuxuu ka soo tegay jilib shirkadda hormuud buu u shaqaynayay awalna wuxuu ku shaqaynayay nin samafal ah buu ahaa hay-ado badan ba loo kale aan u shaqaynayay kuwa internationalka u shaqaynayay oo businessna ah oo ganacsato ah oo shirkadda hormuud u shaqaynayay maxamuud qaraabo hoosna waa nahay asaga wuxuu jiray konton iyo toddoba sano annagana konton iyo shan sanaa jira labadaas sana uu iga weynaa walaalkay maxamuud nin ganacsato ah oo baari ah oo shirkadda hormuud u shaqaynaya buu ahaa ifka wuxuu ugu tegay toban cunug tobankaas cunug waa sagaal isku aaba isku hooy waay gabarna waxaa waaye gooni waay dhammaantood waa wada nool yihiin waynu fiican yihiin waynu joogaan maxamuud wuxuu meeshaan xisaabaaduu soo aaday muqdishou soo aaday wuxuu yimid laba iyo labaatankii febraayo uu ka tegay xamar wuxuu tegay afar iyo labaatankii oo maalintii la dilahay laba u ahayd isagoo joogo beertiis uu falanaya lagu dilay waa ambaaraynaynaa dilkaas odayaal kale oo qayb ka ahaa shirka ka dhacay muqdisho ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadalkii wasiirka warfaafinta ee ahaa in iyaga iyo maraykanka ay isla dileen sargaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay dalbadeen in magdhow laga siiyo xadgudubkaas may kale dhanaa haddii dowladdii lankila dili shabaab ahay erta lanka walihayle inay laga sheego oo eed lan ogaado xaqiiqada unu hayne xaqiiqada unu sheegnay sheegohayne waana sheegnay maylana lankaasow lankana aasi ahay hay-adoon shageeyay mae dadkiyo umaleeyaan mae dowladda may ku odsadaane inni arrintan dabagala hoob iyo caddeen ahaa aytan unku fidhiina hoob kale innaka aytay isku dhaleetan may unku fidhiina inniya arrintiyadaa ku garaabta helidii iyo tolkii isku dhaadii magdhookan ku fidhiyaan na qofkii aad mas-uulku ata haddii ada ad walagsan hayn adka sheegta amba ada dulumta kuley aakhir malshal fokadaw maylena ha ku nagada hadalkiisan ertan hadalkiisuga xaqiiga ma e xaqiigad unu hayna unu waana noo weydiiye maylena malaaqadii digil iyo mirfle haddii una ena arrintiyeeda ee waana siin ku fidhiina ilaahay naxariisaa toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii diyaaradaha maraykanka ay magaalada jiliba ku duqeeyeen ganacsade maxamuud xaaji salaad iyadoo dhacdadaasi ay fadeexad weyn kala kulantay dowladda federaalka kadib markii ay dusha saaratay tuuryada uu maraykanka ku sameeyey dadka soomaaliyeed ee isticmaalo baraha bulshada ayaa aada u hadalhaya warkii wasiir maareeye dadka ku dhaqan tuulada buusaar ayaa deeq daawo ah ka helay wilaayada islaamiga ah ee gado cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan soo jeedinaya qayladhaan ka soo yeertay xoolodhaqatada qeybo ka mida gobolka gadow ayaa ku salaysneyd in nimcooleeda kala duwan ay saameyn ku yeesheen cudurro ka dilaacay qeybo ka mida miyiga gobolkaas kuwaas oo laayo xoolo badan walaayadii islaamiga ahee gadow oo u kuurgashay codsiga kasoo yeeray dadkaas ayaa dirtay rag ka socda maktabka caafimaadka ee walaayadaas waxaana ay raggaa shaqadooda ka wadaan deegaano ka mida gobolkaas walaayada ayaa dadka xoolodhaqatada ah u daaweynaysa xoolahooda noocyadooda kala duwan waxaana ugu dambeeyay xoolodhaqatada ku sugan miyiga deegaanka buusaar ee gobolkaas dadkii xoolaha loo daweeyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah waxayna u mahadnaqeen walaayadii islaamiga ah ee gado oo hoos tagta xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacayga waxaa la yidhahdaa dhaqano abaayla cilmi alxamdulillah ilaah mahadle maanta waxaa noo imaaday walaayada ka socota gobolka oo daaweyn muuqda ma garata daawo xoola inoo waday hawlihii si fiican inoogu daaweeyeen geel loo ari wixii waa noo daaweeyeen xoolaha qaar waa xaaraayeen qaar calbaran ay qabeen qaar waa qufaacayeen geel waa iska dhamaanaan marba takhaatiirta marba nooc ay u bixin daawada ay tahay bay u bixinayeen ma garan aadan ugu bahadmaynay ilaaha mahadle maktabka caafimaadka ee walaayada gobolka ama xaragada aadan ugu mahadinayna ilaahay mahadle inoola soo celina waa noola soo celina waa aadaan u jecelnahay ali cabdullahi ayaa layidhaha buusaar aan deganahay buusaar aan deganahay si sharaf badan oo qabiileysi ahayn oo ilaahay idinkiina raac aan lahayn oo sharaf badan oo sharaf badan ay xoolihii ku daaweeyeen waxay afka ugu riyaan iyo waxay duraan ay ka dhigeen ha deegaanka bulsaar baan ka sooganahay xoolo badan baa noola daaweeyey ilaahay baa mahadle hadda kow laba nooma ahayne badan baa noola daweeyey hadee meesha muslimiin badan baa joogto oo xoolaha ka jiran yihiin oo dhib qabto marka kow laba ma ana dhigin laakiin xoolo fara badan baa noola daaweeyey maanta ilaahay baa mahad usugnaatay khayr allaha siiyo adeer ha sheegin ha sheegin si saa'id ah oo boqolkiiba boqol aan ugu baahnayn hadda markii la arkay waa la farxay nin sii ordahayo oo waxbaan doonanayo daawadii ma gaarta laleeyahay dadku u badan yahay ninki ninkay gaartayna farax buu la joogi lahay ilaahay daawo caafimaad ha ugu dhigay ee aad buu u faraxsan yahay barnaamijkan samafalka ah oo dadka xoolahooda loogu daweynayo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay si xiriirah kaga socdeen qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee gadow waxaana dhowaan sidaan oo kale raggan caafimaadka ah ay gaareen deegaano hoostaga degmada garbaharey ee gobolkaas maamulka islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u qabtay ganacsatada ku dhaqan magaalada xaradheereh ee gobolkaasi abuubakar ibraahim geedi munaasabadan oo gunaanad u ahayd dowro muddo afar bilood ah u socotay ganacsatada wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa lagu qabtay degmada xarardheere ee wilaayadaas ganacsatada iyo maamulka islaamiga ah ayaa intii ay socotay dowrada diiniga ah wada yeelanayay kulamo wadatashi ah waxaana gunaanadka dowrada kadib loo qabtay xaflad weyn taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah odayaal dhaqan iyo waxgaradka deegaanka dowradan ayaa loogu magac daray saxaabiga cumar binu khadaab allaha ka raali noqdee waxaana ay ganacsatadu ku qaateen kitaabo kala duwan oo qaarkood la xidhiira beeca iyo axkaamtiisa qaar ka mida ganacsatada ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen risaaladan aan ka hadli doonaahi waxay ku saabsan tahay beec waxay la tahay duruustii aan soo qaadanay ka mid tahay marka koowaad beecu luqa waa leeyahay luqadiisu waxa waaye muqaabalatu shayin bishayin shay shay la qabishiya waay sharcina waa leeyahay sharcigiisuna waxa waaye albeycu huwa mubaabadalatu maali maal la bedesho bimaalin maal lagu bedesho waaye calaa sabiili taraadi raadlahasho wadadeed korkeeda laguna bedesho sidaas daraaddeed qaala allah tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa xalla allaahu ilaahay waa xallilay albeyca beeca waxarama ribaa ribadan ilaahay waa xaaraantimeeyey laba mawduucaan ku gaabsanaa midaaha ilmuha tawxiidu wadiduhu tawxiidkan ku hormaraa tawxiid talaasatu anwaac tawxiid waxaa la yidhahdaa huwa ifraad ullahi tacaala allah alla kala yeelo aqsaam uu leeyahay waa saddex alawal tawxiid rububiya tawxiid rububiya waxaa la yidhahdaa huwa ifraad ullahi biafcaalihi kaalkhalqi waalrisqi wanaxwi dalik wa huwa aladii waana midkii aqara bihi alkufaaru gaaladu ay qirsanayeen calaa sabni rasul sal allahu wasalam calayh xilligii nebiga waqaatalahum rasuul sal allahu wasalam calayh nebiguna wuu la dagaalamay walam yudkhilhum fi lislaam islaamkana kuma aysan gelin wasaxala dimaahum nebigu wuxuu banaystay dhigagooda iyo amwaalahum xoolahooda wahuwa tawxiidullahi bificlihi tacaala aniga waxaan leedahay cali cibaar waxaan ka tirsanahay majmuucada macaad binu jabal waxaan muddo afar bilood soo qaadanaynay duruus kala duwan oo kutuba kala duwan ay ku qoran yihiin sida bayca usuulu salaasa alwaajibaat almutaxatimaat iyo sifatu salaat nebi marka duruustaas faraha badan muddo afarta bilood socotay waa duruus aada u qiimo badan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaayada iyo khaasatan qaybta maaragtay dacwada duruustaas ay noo soo diyaariyeen nala siiyeen waqti badanna ay ku bixiyeen waan uga mahad celinaa khayr iyo ajar abdan allaha ka siiyo annaguna waxaan maaragtay aad iyo aad uga faa'iidaysanay duruustaas iyada ah intaasi kadib waxay wilaayada ka codsadeen in waxbarashada loo gudbiyo dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka anugu waxaana oday odayaasha beelaha ka mida waxaana ahay arday waxaana u hadlaa oon ka soo jeedaa jamaacada anas binu maalik afar biloodaan kitaaba soo akhrisaynay kitaabka u horreeyey waxa waye kitaabalbayca saddex kitaaboo dambena saddexdan biloodaan qaadanay usuulu salaasa alwaajibaat sifatu salaatu nabiy saddexdaa kitaabna dibaan u qaadanay wax badanaan fahamnay wax badanaan fahamnay indhuhu indhuhu waa kala qaadmeen waxaan rabnaa wilaayadu inay dadaalkaas iyo hawshaas sii wado inay sii wado inay magaalada ku xoojido in miyiga la geeyo ducaad ummadda in wax la baro diinka ilaahay la fahamsiiyo waxaana ilaahay ka baryaynaa ilaahay annagoo diinkiisa u taagan inuuna dilo marka hore horta ilaah baa mahad iska leh marka xigta waxaan leeyahay walaayada soo qabanqaabisay xafladan aadka u qiimaha badan oo cumar bin khadaab mahdi a ka gaarto uma markaas bacdigeed anuu odayaasha ganacsatadan ka mid ahay waxaanan kaloo kasii mid ahay majmuucada mucaad binu jabal oo waxbarashadan halkaa uga jiraa waxaan leeyahay waxbarashada muddo dheer hor soo socot gobolkan ka socotay ducaaddu isku kaanbadbedelaysay waxaan leeyahay meesha hadda laga hayo xibin fiican baa laga halaa waxay tahay bulshadu iyo macalimiintu inay isfahmaan oo sida hadda waa u jeedin hadda maanta sida macnaha waxa weye kitaabada waxyaalaha ka soo baxay hadda dadku indhahaad ku arkaysa waxaan mar kale mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba codsanaynaa in dadka ducaad loo soo diro oo tuulooyinka la geeyo oo dadka la soo dhiso oy dadku ayagu waxbarashada jeclaadaan la jeclaysiiyo oo juhdi lagu bixiyo wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iminkana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar dhibic siddeed sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkiina dhegaystayaal xilligan waanaga intaa cid u dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah